بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد باب الرد قال الناظم رحمه الله تعالى رحمه واسعه والرد نقص هو في السهام زياده في النصب والسهام والرد نقص هو في السهام زياده في النصب والاقسام saasuu yidhi soo maa fardun calaa dawi lfardi duuna mayni biqadri fardihi siwa zawjayni musanifku ama naadimku raxmatullaahi calayhi halkan wuxuu ka gudagelayaa dhaxalka qeybtii raddiga oo inagii nidhi tartiibka dhaxalku waxa weeye alxiqu lfaraa'ida biahliha awalan waa dadka ahlufaradka waxooda in la siiyo aaniya famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar aaniguna ama lambarka labaadna waa in la siiyo casabada baaqiga oo haddii ahlu farad joogo lambarkow yaga ah lambar labada ku xiga waa casabada oo baaqi suga ah marmarka qaarkood aan ahlu farad joogina dee iyagaba lambarkow noqonayo xoolaaba casaba ku dhexlaya lambar saddex waxa uu noqonayaa raddi waa in la celiyo wixii ahlu faradka ka dheeraad noqda marka casaba la waayo wixii aan zawjooyinka ka ahayn in iyaga dib loogu celiyo lamber afarku waxa uu noqonayaa dawil arxaam haddii xigaalka nasabka dhinaciisii waxa weeye casabada cidba laga waayo dawil arxaamta in la siiyo dawil arxaamtuna waynu arki doonnaa waa qof kastoo xigaalah oo aan farad iyo casabo midnaba lahayn intaa haddii la waayana waynagii nidhi baytulmaalka ayaa lagu shubi oo qodobka shanaad noqonaya marka radintu waa didul cawl cawlka kasoo horjeedkiisii weeye waa cawlkiibuu did u yahay oo cawlku wuxuu ahaa ehlu faradkii binasi lqur'aan alla wax u farad yeelay oo qolo kastaaba qadarkii loo farad yeelay la-dahay oo haddii laysyado kan u kamilana kan ay ka dhin mayso haddii laysyado ka kale u kamilana ka kale ay ka dhin mayso sidaasiba ahay tanna maanta waxa weeye waa xoolihii oo cid qaadata lala-yahay waa xoolo cid qaadata lala-yahay oo marka eelu faradkii wuxoodii la siiyey casaba ma jirto markii casaba la waayey halkee la geynayaa baaqiga sida saxiixa ah kuwaa horaa lagu celinaya qodobkaasi ciday ka suuragal tahay na waxay noqonaysaa dee waa dumarkii casaba maxaa ahaa ehlu faradka ahaa iyo akhiila umka ahaa wey zawjaynka axadu zawjaynka oo zawjkii isagu kuma jiro marka waa dumarkii ehlu faradka ahaa oo axadu zawjayn marba kii jooga gabadha iyo ninkaba meesha laga saaray oo maalan waxay noqonaysaa binti iyo bintulibni iyo masalan ukhtooyinku saddexdii jihe ay ka iman jireen saddexdaba mid shaqiiqa ah iyo mid la abaya mid liuma maalan waa shan hooyo iyo ayeeyo khalaas waa toddobada raddigu toddobadaasunba ka suura galaa cid kale maaha oo qofkii markay faradyadoodii qaataan ayay baaqigii cid loo waayayaa marka baaqigii cid loo waayo maxaa la yeelayaa ahlulcilmigu waa isku khilaafeen qolo tidhi faradkiisa qofna wax ka badan la siin maayo binasi lqur'aan ayay ku timi qofku waxaa inuu leeyahy masalan binto qura hadday joogto wain kaanat waaxidatan falaha nisfu dee bar bay leedahay marka inaad tidhaahdaan barhka kalena radin ku qaado oo bijamiici ilmaal baanu ku siinaynaa waa bikhilaafi ilaaya bay ahdeen laakiin jumhuur ahlulcilmi waa ka diideen waxay yidhahdeen adilada daahirkeedana wax badan baa noo gargaaraya oo min alqur'aani wasunna dirkaba leh oo xadiiskii xitaa masalan sacd ibnu abi waqaas markuu lahaa inan mooye cid kale i dhexli mayso ay ka mid tahay oo daahirka laga fahmayo inantu keligeed inay dhaxasho noqon karto aan cid kale wehelinayn nebiguna ma odrhanin dee xagga faracun baan inantu kaa dhexlayna ile dad kale waa joogaan jumhuurku meelahay deliishadeen waa ka mid iyo nusuusta kale inkastaanay barta dee sideeda u taabanayn macnaha waa ka mid waxay kaloo xujaysteen sawjka markii alla yidhi walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna walad maalan dhammaan waynu ku ijmaacsannahay bay yahdeen labadeenna qole is haysaa haddii zawjku jiha kale leeyahay sida inadeer inuu yahay inuu xoolaa wada qaadanayo qur-aankuna wuxuu tilmaamay oo aayadda ku cad waxay leey waxaad leedihiin ragow xoolaha badh haddii gabadhiinnu ka tagto waxaa leeyahy haddii gabadhiinnu wax ubada aanay ka tegin xaaskaagu haddaanay wax ubada ka tegin maadaamay sidaa tahay oo markuu jiho kale helay xooliiba wada qaatay khilaaful aayana aanay noqonayn dee maantana marka cid loo waa'ay inay cid waa-in la-aantani noqoto sabab kaloo lagu wada qaato wax ceeba kuma jirto baya qur-aankina maanaa khilaafin marka almuhim waxaa sax ah qowlka radinta in lagu celiyo marka wuxuu yidhi waraddu celin la celiyo baaqiga naqsu naqsi weeye marka hore radintaa wax la celinayaa ee baaqiga faradka ka soo hadhay la celinayaa waa nusqaan huwa isagu fi sihaami sihaamtii ku timi weeye oo waxa weeye faradkii sihaamtu waa faradkii faradkii waa nuqsaan ku timi oo faradkii xoolihiiba gaadhayo ziyaadatun dheeraad weeye fi nusbi nasiibka iyo qadarka la qaadanayana ku sugan iyo wal aqsaami markaa qeybtii markaa ku sugan marka waa iska nusubkuunbay fangelaysaa waa isla macna un marka wuxuu leeyahay waa didul cawlo waa naqsi ku dhacay furuuddii furuuddii baa naqsi ku dhacaya oo furuuddii loo baahnaa masalada inay wada qaadato ayaa yaraanaysaoo naqsi ku dhacaya oo meel furuuddu yaraatay unbay dee masaladan imanaysaa cawlkuna furuuddaa badanaysay oo masaladaba wada qaadanaysay kanna masaladii bay ka tegayaan oo naqsi baa ku dhacaya furuuddii oo intay in yar ka qaataan bay iskaga tegayaan baaqigii marka waa naqsi furuuddii ku dhacay iyo ziyaado ku timi qofku nasiibkuu qaadanayay oo loo badinayo waaya markay sidaa tahay fardud celi calaa dilfardi ka faradka u saaxiibka ah ku celi duuna mayni been la'aan iyo shaki la'aan iyadoo ah ku celi biqadri fardihi faradkiisa qadarkiisii ugu celi siwa zawjayni wixii aan labada isqaba ka ahayn wixii aan labadaa ka ahayn wuxuu rabaa inuu kuu sheego cidda ehlu faradka ah ee markay baaqiga ka tagto dib loo siinayaa baaqiga waxa weeye waa wixii aan axadu zawjayn ahayn waa ehlu faradkii oo aanay axadu zawjayn ku jirin aabbaha iyo awowguna dee iyagu hadalkoodaba daayo casabay asal u lahaayeen ehlu faradkoodu marka horeba daarib u ahaa oo iyagana masaladani ku dhici mayso marka ehlu faradkii asalka ahaa qoladii ehlu faradka ahaan jirtay oo ah dumarkii oo dhan oo muctiqadu ka maqan tahay iyo zawjadu maanta zawjadii waa laga reebay raggana akha liumka ah oo qura uu kaga jiro waa intaa dadka noocaasi ah oo raggana akh liumahunbaa qoladan radinta ku jiraya maadaamay sidaa tahay ku celi buu yidhi oo baaqiga iyaga sii maalan maydkii hal inan buu ka tegey inantaasi markay nisfi qaadato nisfiga hadhay casaba u raadi casabadii meeday dheh marka lagu yaado casababa maleh ninkuba waddan hebel buu ka yimi ciduu yahayba la garan maayo inantan yaruunbaa halkan ugu dhalatay xaaskan aanu masalan tusaale ahaan ka dhalay de markaa meel allaali meeluu ka yimi garan mayno xaaladda noocaasiya waxaa la samaynayaa in la yidhaahdo masaladii inta sideed qori laga dhigo in la yidhaahdo masalan xaaska adigu qori baad leedahay thumun baad leedahay maadaama farac joogo inantuna afar waxay ku leedahay faradnimo oo waa nisfi saddexda qoriya hadhayna waa radin ha qaadato toddobadaba inanta siiya waayo ninkan cidba loo garan maayo inantaa yarun buu haystaa iyo xaaskaa bis sidaasi baa loo daynaya waa lagu radinaya marka cidda lagu radinaya hadday cid qura tahay waxoo dhan iyadaa qaadanaysa hadday cidda lagu radinayaa ay ka badato midhna dee biqadri fardihi buu mid kastaaba intiisa ku qaadanaya ilowba ilow masale kasta oo radinahina waxa weeyaan lix kama gudubto lixun bay ku dhismaysaa hadhowna dabeed waxay isugu noqonaysaa mar hadday tacaduddo imaa in laba laysugu celiyo imaa saddex in laysugu celiyo imaa afar imaa shan waa afartaa qodobun laysa ilaa intaa dhaafi mayso waayo dadka ahlu raddiga ahi marka zawjooyinka laga saaro dee waa cid nisfi leh iyo cid ulus leh iyo cid uluaan leh iyo cid sudus leh rubcna kuma jiro umunna kuma jiro oo zawjooyinkaa wax ku qaata waa intii kale un waa furuuddii kale un intaa dhaafi mayso maadaamaan rubcna soo gelaynin umunna soo gelaynin lix wax ka badan ku dhismi mayso weligeedba si kasta adad u wado marka aakhirkana intaa marka laysku celiyana intaasunbay u noqonaysaa ama labaa laysugu celin ama saddex baa laysugu celin ama afar ama shan marka waxay noqonaysaa qofba faradkiisa wuxuu ahaa in loogu celiyo tusaale ahaan waxaa isu yimi maalan mayd baa wuxuu ka tegay walaashii oo shaqiiqad ah iyo walaashii oo lium ah haddaad tacadudisiyo haddaad mid ka dhigto midnax bayna yeeli mayso oo marna waynu kordhin marna waynu dhimi mas'alada waxaynu ku dhisaynaa markay masalan hal mid oo kale tahay dee lix baynu ku dhisaynaa maxaa yeelay saaxibatu nisfina way joogtaa saaxibatu sudusna way joogtaa laba iyo lixna way ishoosgelayaana taweyn ku dhis qofka nisfiga leh saddex sii qofka suduska lehna midhsii maxaa soo hadhay labo labadana ku dhex baabii ku dhex baabiye afartaa isugu celiya masalada gebigeeda marka marka horeba afar ku dhis markaad aragto qaabkay wax tahay ile lixdu iska wasiiluun bay ahayde war xoole afar meelood iga dhiga dheh saddexna inanta sii maydkudha maydka ay shaqiiqada ah aabbiya hooyada ay isku yihiin talli umka ana qoriga sii afartaa isugu celiya marka radintan lagu sheegaya waa xoolaha faradka wixii ka soo hadhay oo la waa'ay cid qaadanaysa waa intaasu wax kale maaha waa marka faradkii wax ka soo hadhaan casabana la waayo marka radintii maxaa u shardi noqonaya ziyaadat lfuruud masalan furuuddii waxaa leeyahay nuqsaan lfuruud furuuddii inay dhimanto oo bimacnaa nuqsaan lafteeda ku dhici maysa qaadashada masalada ay qaadanayso ayay ka gaabanaysaa oo aanay wada dhammaysan karayn iyo cadamulcasaba casaba inaana jirin cid aynu intaa baaqigaa u gudbinno ma hayno dee qofkan ahlu faradka ayaan axadu zawjayn ahayn ayaynu siinaynaa waa waadix baan filaya waxba waqti badan yanaga qaadin tawriiu dawi larxaam dhaxalsiinta kuwii riximka u saaxiibka ahaa riximku dee waa makaanka maadaamuu makaanka yahay waxa weeyaan xigtada ayaa looga jeedaa qaraabada had iyo jeer saddex istilaaxna baana loo adeegsadaa mar looga jeedo qaraabatun cala alcumuum wain kaanat baciida oo lafdiga loo adeegsanayo qaraabada haba fogaato oo kaa soddon kala tirsataan aad odhanayso dee raxim baynu nahaye aan kala xishoonno maalan intaad doontaan ba isu jira aanad bad kala gelay noocaa waa loo isticmaalaa adiladana waa ku timi iyadoo looga jeedo qaraabada mid dhow iyo mid dheerba waxaa kaloo soo arooray iyada oo looga jeedo cidda aan isgeyin oo had iyo jeer raximkan waciidku ku soo arooray laa yadkhulu ljannata qaadicu raxim iyo waxyaabaa la midka ah ahlulcilmigu waxay ku xambaaraan raximkaa la sheegayaa inuu yahay waxa weeyaan kuwa masalan aan isgeyeynin hadday ilmaadeer gaadha iyo meelaha raximka ay sheekadu ka baxayso sidaa daraaddeed baa loo diiday inan iyo eeddadeed in la kulmiyo waayo raximkoodii inuu go'o ayay sababaysaa iyo inan iyo habaryarteed oo labadii ilmaadeertaa waad iska wada guursan kartaa min hada alqabiil haddii laegana raximna kama dhexeeya waa habla ilmaadeere ardadooda ha jooge laakiin marka ay yihiin laba aan isugayaan ahayn iyagu sidooda isugayin inaad jamcisaa macnaa meesha ma leeka mar hadday xaggii nasabka tahay ee aanay xaggii zawjiyada iyo dhinacaa ahayn sihriga la odhan jiray sodohnimada iyo xididka dhinacii la odhan jiray aanay ahayn way dhici kartaa labadaa laba aan iskeyin in la jamciya way dhici kartaa sida inan iyo ayadeedoo kale biijmaaci ahlilcilmi waa bannaan tahay oo dhibaata kuma jirto waa la jamcin karaa laakiin kuwan xagga nasabka ee aan la jamcin karaynin waxaa loo diiday in guur lagu kulmiyo riximkaa go'aya oo riximgooyin bay keenaysaa laba habloodoo walaala hadii le waa laydin wada guursanaya dib isu aasi maayaan khalaas riximkii waa go-aya marna kaasi baa riximka looga jeedaa oo fuqahadu iyo had iyo jeer u isticmaalaan marna riximka waa baabka irhiga oo waxaasoo dhan loogama jeedee waxaa looga jeedaa waa kullu qariibin laa yariu bifardin walaa casaba waa mid kastoo xigaal ah oo aan farad iyo casaba toona lahayn gean iyo dhinacaa laga eegi maayo haddii inantaadu dhasho inantaadu ilmahay dhashay fii hada albaab waa raxim inantaadu kay dhashay wiil iyo gabadhkuu doonayaba ha noqdo hadda inantaadii baa dhasho awow rumaad u taha de waa raxim marka waxa weeyaan raximkuu gelayaa oo faradna ma leh casabana ma leh hadalkiisa badaa marka baabkan marka la joogana dawiil arxaam waxaa la yidhaahdaa waa cidda aan lahayn farad iyo casabo midnaba marka cidda noocaasiya dhaxalkeeda maxaa laga yeelayaa bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen dhaxal ma leh wax allaaliya waxay leeyihiin ma jirto oo qaarkood macal radinta meesha waa ka saareen radintii horeynu soo marnay oo waxay yidhahdeen marka ehlu faradku wuxooda qaataan wixii ka soo hadhaa muslimiintay ka dhaxaysaa baytulmaalka lagu shubo baytulmaalka muslimiinta ha la geeyo bangiga ha lagu shubo bangiga muslimiinta ka dhexeeya ee dowladda ha la geeyo sida cidda cid dhaxasho loo waayaba ee qof kastoo muslimahay qofka kale aanu ka xigin loo odhanayo dee halkaa inaga dhaxaysa ha la geeyo bangiga dowladda ha lagu shubo halkaasaa inoo wada dhexaha sidaasoo kale ha loo galabay ahde oo haddii loo waayo qofkii nasab loo garan waayo dadkii alle aanu waxba siinin annagu waxba siin maynaba yidhahdeen wax allaali waxay leeyihin ma jirto ahlulcilmiga qayb ka midana waxay yidhaahdeen maya waxaa la yeelanaya dawil arxaamta adilada cumuumaadkeedana way qaateen xadiista qaarkoodoo la xoojiyeyna waa xujaysteen wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fi kitaab illah kuwa markaa raximka u saaxiibka ah qaraabo noocay u tahayba qaarba qaarka kale waa ka mudan yihin ilahay kitaabkiisaana kaga mudan yihi marka riximkii waa iskala xigaaye haddii qof farad iyo casabale la waayo waa isma kala xigna ee baytulmaalka ha lagu shubo suuragal maahabaya qofkan inantiisu dhashay ee halkan taagan ee awowga ruma u yahay ama ayeeyada ruma ay u tahay ee aan masalan faradna lahayn inantaas yare aan faradna lahayn waxa weeye casabana ahayn in la siiyaa waxay yidhahdeen waa sida kitaabka iyo sunnadu keensanaya waxay kaloo xujaysteen xadiiska tilmaamaya alkhaalu waarithun man laa waaritha lahu abtigu wuxuu dhaxlaa ciddii aan cid dhaxasha lahayn ciddii cid dhaxasho loo waayey abtigu waa dhaxlaya marka taasi buu inagala hadlayaado wuxuu yidhi qowlkabaana fiican odhanaya dawil arxaamtu waxbay dhaxlaysaa oo marka koowaad ehlufaradkaa xoolaha leh wixii ka dheeraada casabadaa leh haddii ehlufaradkii wax ka dheeraadaan casabana la waayana radin baa la samaynayaa qodobka saddexaad haddii waxa weeye ehlufaradba la waayo casabana la waayo axadu zawjayn mooyaane axadu zawjaynku iyagu waxba bedeli maayaan haddii aan qofkan casababa loo hayn ehlufaradna loo hayn xaaladda noocaasi ee dawil arxaamta ha loo gudbiyo oo abtiyaashii iyo ciddaa inantoodu dhashiya kuwaasi ha bismileeye naadimku wuxuu yidhi raximah llahu tacala raxmatan waasica uma almuraadu bidawi larxaami gayru dawi ltacsiibi wasihaami waqad ataa fii irhihim khilaafu lilculamaai wahum asnaafu arbacatun kawaladi lbanaati wasaaqid اljdaadi wاljadaati wawalad اlkhti wakalcamaati wakabanaati اlcami wاlkhalaati uma intaa kadib almuraadu muraadka looga jeedo bidawi larxaami dawi larxaam muraadka looga jeedo marka baabkan la joogo abwaabta kale wuu khilaafayaae hayru dawi tacsiibi baa looga jeedaa kuwii u saaxiibka ahaa casabada kuwo aan ahayn hayru wixii aan ahayn dawi tacsiib kuwii casabada u saaxiibka iyo wasihaami faradka kuwii u saaxiibka ahaa labadaa qodob wixii aan lahayn wixii aan casabo iyo farad midnaba lahayn baa looga jeedaa hayru wixii aan ahayn baa looga jeedaa dawi tacsiibi kuwii casabada u saaxiibka ahaa iyo wasihaami ay walfuruudi iyo kuwii faradka u saaxiibka ahaa wixii aan ahayn ayaa looga jeedaa waa cid kastoo xigaal ah oo laa yariu bifardin walaa bitacsiib aan wax midna waxba ku dhexlayn ayaa looga jeeda dawil arxaam fii baab ir waqad dabahaane ataa waxaa ku yimi fii irihim dhaxalkooda waxaa ku yimi khilaafun khilaaf baa ku yimi oo lilculamaai culamada u sugnaaday khilaafun oo lilculamaa wa hum iyaguna dawil arxaamtu asnaafun asnaaf weeyi asnaafu arbacatun afara afar qolo weey wuxuu leeyahay dhaxal siintooda waxaa ku yimi iyo dhexlidda ay wax dhexlaya khilaaf baa culimmada dhexdooda yaalla waana khilaafka aynu soo khulaasaynay aynu tilmaamaynay qolo tidhi waxbay dhexlayaan iyo qolo tidhi waxba dhexli maayaan nuxurku waa intaa qolo wax kala qaaday way jiraan laakiin natiijadu halkaasay isugu shubanaysaa sida shaaficiyadoo kale oo yidhi haddii baytulmaalku nidaamsan yahay oo uu yahay nidaam caadil ah oo sharciga islaamka lagu soconayo oo aan musuq maasaq iyo balaaya ku jirin xaaladda noocaasiya baytulmaalka lagu shubaya haddii kalena dawil arxaamtaa leh oo wax kala qaaday way jiraan laakiin natiijadu aakhirka waxay ku shubmayaanu wax dhexal bay leeyihiin waayo baytulmaalka qaarkood waxay ka cabireen sida sabrumaaradiinigoo kale iyo inay yidhaahdeen waanu ka quusannayba in baytulmaalku nidaamsanayo ilaa nabiyullaahi ciisa ka soo degaya calayhi salaatu wasalaam waaba ka quusanaybayataa a'imatljawrun baa jiraya madaxda imanaysa waa iska a'imatljawrun bangigoodu ku xisaabtan malahay abtiyaashii hala siiyo dadka waxba yaan ummadda hantidoodii mashaa lagu daadinina marka iyaguna waxay un aakhirka dibka ka shubmayaan qolyaha khilaafka tafsiilka yargeliyey way dhexlaysaa iyo ma dhexlayso labadaasuba hadalka nuxurku isugu ururaya oo khilaafku kusoo ururaya dawil arxaamti waxay u kala baxaysaa buu yidhi afar qolo afartaa qoloo ah usuul iyo furuuc iyo horta xawaashi weeye marka hore waa saddexdaasu laakiin intii unbuu afar u kala qaada marka usuushii iyo furuucdii buu ugu horraysiiyo arbacatun weeye ka waladi ilbanaati sida hablaha ilmahoodii oo kale waa miaal hablaha ilmo waa farac aan waaris ahayn kullu farcin laysa biwaariin waa farac kastoo aan waaris ahayn ayaa dawal arxaam la yidhaahdaa ama inanka inantiisu ha sii dhasho inan ha ka farcanaado misna inani ha dhex gasho ama waxa weeye hablaha marka horeba ha ka farcanaado waa qof kaa farcan oo aan farad iyo casabo midna wax ku dhaxlay kaasi waa faracii waxa weeyaan dawil arxaamta ahaa farac kasta oo kaa farcan sharciga islaamkana faradna aan waxba ku dhaxlaynin casabana aan waxba ku dhaxlaynin yuctabaru min dawi larxaam baa loo tixgelinaya kaasi waa farac iyo wasaaqi اljdaadi wاljadaati iyo kii dhacay ee awowyada iyo ayeeyooyinka awowyada iyo ayeeyooyinka kuwii dhacay ee jadka صaxiixa ah aan ahayn iyo jadada صaxiixada ah fii baab اlirثi marka la joogo awowga jadulfaasidka ay ka cabiraan oo ah awowga xagga hooyo ka yimaada ama awowga xagga aabbe ka yimaada laakiin isaga iyo aabbaha ama awowga uu soo kala dhex galay lab lab kala dhex galay kaasina waxay noqonaysaa waxa weeyaan jaddo faaside ah bay noqon marka awowgu haddii ama xagga aabbe ha ka yimaado isaga laftiisu ama xagga hooye ha ka yimaado haddii dhadigba dhex galo oo meesha dhadig kala jaro xaaladda noocaasiya waxaa la xisaabinayaa waa faasi hooyadana awowgeedu markiisa horeba waa faasi aabbahana waxa weeye awowgiisu waa bimaxdi dukuur la badhax tiran markaasuunbuu saxiix noqonaya laakiin hadduu noqdo aabbaha aabbihii aabbihii hooyadii halkaa hooya soo dhex gasho aabbihii aabbaheed baan leehay waxba kama jiraan marka awow kasta ama xagga aabbaha ka ahaado ama xagga hooyaha ka ahaado oo aan dhaxal lahayn oo kaynu soo marnay aan ahayn hal jad oo qura wax dhexli jiray jadkaasina jadka saxiixa buu aha oo isaga iyo maydka uma dhexeeyaan qof dhadigahy waa aabbaha aabbihii aabbihii aabbihi waa silsiladaa labka ah haddii dhadigba kala jaro wixii ka dambeeya waa faasid marka jadkaa saaqidka ahee dhacay wasaaqid alajdaadi awowyada kuwii dhacay iyo waljadaati ayeeyooyinka kuwii dhacay ayeeye kastoo aan dhaxal lahayn iyo awow kastoo aan dhaxal lahayn maanta waa min dawil arxaam warkaa waa usuusha dawil arxaamta ah wa waladu lkhti wa kalcamaati iyo wa walad lkhti waa iminkana waa dawil arxaamtii xawaashida ahaa oo waxa weeye walaashii ilmaheedii walaalka inantiisuna waa la mide macnaa almuhim jihat اlukhuwa wixii ka farcama ee aan dhaxal lahayn jihat اlukhuwa wixii ka farcama ee aan farad iyo casaba midna wax ku dhaxlayn waa min dawi arxaam iyo wakalcamaati eedooyinkii eedooyinkana waa sidaas si leeg oo waxa weeyaan jihadii marka cumuumada weeyaanoo wixii halkaa lakiin waxba waa isku xawaashi uune wixii halkaa ka farcama jihat lquwa iyo jihat lcumuuma waxa wey wixii ka farcama iyaguna aan dhaxal lahayni iyaguna waxay noqonayaan min dawi arxaam wlkhalaati abtiyadina waa lamid abtiyadina waa lamid macnaha waxay u kala qaadaan waa usuul adiga wixii kuwii ku dhalay ee aan dhaxalka lahayn iyo furuuc iyo qaybta saddexaad oo ah kuwaa isugu imanaysaan labada waalid waa walaalaha iyo wixii ka farcamay aabbaha iyo hooyada wixii ay isugu imanaysaan iyo waxay isugu imanaysaan awowga oo derajada aabba iyo hooyada ka sarraysa afartaasi u kala qaybinaya marka waa wax awowyo iyo ayeyooyin ka farcan oo eedooyin iyo habaryaro iyo waxaa noqonaya iyo wax ka farcan adiga kaa farcan iyo waxaad adigu ka farcan tahay oo adigu kasoo jeedo usuulku ah iyo wax aabbiya hooyo ka farcan oo walaalada iyo wixii ka farcamaya afartuu sheegaya afartaa wey adugu marmarka lasii kala saarana ilaa koob iyo toban meelahaasaa laga dhigaa laakiin intaasumaa lakugu kala gurayaa wax kaloo dheeraada maaha wa fiihi madhabaani laba madhab baa kusucun ku sugan wa fiihi ay wa fii tawriihi dawi larxaam dhaxalsiinta kuwa dawil arxaamta ah madhabaani baa ku sugan oo dhannajaaba ayaa dhannajaaba kii sharafta iyo karamka iyo wanaagga u saaxiibka ahaayow oo layado xarfunidihii baa xadfan ama dee lagaba sifeeyo oo layado waxay labadaa madhaboo u saaxiib ah karam iyo sharaf waayo saddex madhab baa ku jira labadana la qaate oo labada madhab baa fiican oo haatan ka saddexaad ee mahjuurka ah dhaama wa fiihi madhabaani laakiin maadaama aanu mid saddexaad sheegin calaa sabiili nidaa baynu ka dhigaynaa wa fiihi madhabaani baa ku sugan dhaxalsiintooda laba madhab baa ku jira kii saddexaad wuu tuuray waxaan jirin buu ka dhigay dhannajaaba ayaa dhannajaaba kii waxa weeye u saaxiibka ahaa waxa weeyaan sharafta iyo deeqdow iyo maamuuska kii u saaxiibka ahaayow manaa rajulu najiib manaa waa waa kariim wey oo sharaf badan waa iska tamaamulbeyt waraajixu sida xooga badan leh atanziil madhabu ahlutanziil weeye lalqaraaba madhabka ahlulqaraabada maya madhabka ahlulqaraabada maya wuxuu rabaa qaabka loogu dhaxlaya haddaba inuu kuu sheego sidee wax loogu dhaxlayaa dowl arxaamta saddex madhab baa ku jiro oo mid mahjuur yahay mid la iskaga tegay yahay mid wuxuu yidhi maadaamay dawil arxaam yihiin kooda dhow iyo kooda dheerba intan isku soo dhowdhow isku soo ogog leh iyo kooda waxa weeyaan dhow iyo kaa dheerba isku si ugu qaybi lidakari mislu xadul unhayeynana ma jirto wax farad la yahdaana ma jirto waxa weeye isaga dhiibuun ila waa iska yimaadeenba eh laakiin madhabka ahlulcilmigu waa diiday waayo waxay yidhaahdeen xitaa isku si haddaad waxu siinayso dee ikhwadii liumka ha haatan inaad waddadooda mariso oo waxa weeye tidhaahid labkooda iyo dhadigooduna waa isku mid iskusina waa loo siin laakiin haatan kuwa dhow ile walaalaha liumka aba walaalahunbaa wax dhaxle awlaaddooda wax ma dhaxasho derajada labaad aanaad ku darin saasaa dhaami lahayd bay ahayd marka isaga qowl aan qiimo lahayn bay ka dhigeenoo mahjuur ah qowlka labaad wuxuu yidhi maya ee sida casabadoo kale waxa weeye waxa loogu qaybiyo oo marba ka ugu dhow casabadaba laba jiha isuma yimaadaane awowga iyo walaalahoo laisdhexgeliyey calaa madhabiljumhuur mooyaane hal jiho oo casabo ah jiho labaad uma timaado weligeedba uma timaado maadaamaaynu saa ku soo aragnay ma dariiqadii casabada hala mariya buuyi faradku waa lamber kow casabadu waa lamber laba riximku waa lamber saddex oo dee radintuubaa halkaa dhexe kusii jirtee haatan labada ta daciifsani waa casabada e bartii casabada hala mariya bu yaba waa daciifsan yihiin oo kooda yimaada labiyo dhadankuu doonayaba ha noqday ha loo dhiibo ka ku xigana ha la tuuro ha laya waxba ma lihid intaba waxaa ka fiican madhabu ahlu tanziil madhabu ahlu tanziil wuxuu leeyahay war shaksigan kor ha loo soo qaado oo cidduu ku soo dhowaaday meesha ku yimi xukumkiisii ha la siiyo inta kor loo soo raro hadduu inan ka farcan yahay wain kaanat waaxidatan falaha nisfu hala yahdo hadduu nin yahay iyo hadduu dhadig yahay hadduu labeeb yahayba kor ha loo raro ciddan uu ku yimi meesha ha loo celiyo qofba qofkuu ku yimi xukumkiisa ha qaato kii casaba ku yimi dee casabada ha noqdo waa kaa yeelayna haddaad tahay akh shaqiiqa inantiisuu ka farcan yahay waa kaa yeelaynaa akhii shaqiiqahaa hadhow markaad kor u soo rarto inaad akhii shaqiiqahaa barteedii fadhiisiso waa sax laakiin kaa yeeli mayno dadkuba waa siman yahay tusaale ahaana waxaynu saddexda madhabba ku miisaalin karnaa meeshii inay joogto maalan bintulbinti maydku inantuu dhalay inantii ay sii dhashay waa dawiil arxaam moogta oo dee binti unbaa wax dhaxasha haddii hoos loo degaana wiilku inantuu sii dhalaa wax dhaxasha lakiin inan inanay dhashay waxba ma dhaxli jirin marka bintulbinti kow iidhe iyo bintu bintilibni iyo bintulibnida inanteedii waa binti sulbi inanteedii iyo bintulibni inanteedii labadaa habloodee kala sarreeya midba inantay dhashay baa meesha joogta haddaynu marno maalan madhabkii laga hijrooday wuxuu odhanayaa dee u kala badh maxaa kale hadal kala keenay u kala badh tanina waa dhowdahay tanina waa fog tahay dee naga daayo labadaba wada sii soo tanna bintulbinti maaha tanina derajo kama sii hoosayso bintu bintilibni maaha weligeedba u kala badh waa madhabka culimmadu diideen ee laga hijrooday laakiin labada madhab iyagu waxay kala marayaan ka ahlulqaraabadu wuxuu odhanayaa tasaroo qura sii soo derajo ma kala hooseeyaan bintulbintida xoolahoo dhan u dhiib kal casabati wada sii waa madhab ahlulqaraaba laakiin madhabka shiikhu rajaxay wuxuu odhanayaa qofba cidduu ku soo dhowaaday kor ha loogu raro marka bintu bintidu yay ku soo dhowaatay bintu sulbi wain kaanat waaxidatan falaha nisfu horta inantaasi barh bay leedahay bintu bintilibniduna yay ku soo dhowaatay bintulibni marka bintulibnidu xadiista waxaa ku timi markay la joogto waxa weeyaan bintada sida xadiiska bukhaariga inay leedahay sudus takmilata uluayn labadoodu uluayn inay isku dhammaystiranayaan marka bintu bintilibnidana sudusi sida tii hore intaad kor u rarto bartii bintulibnida gee oo iyadoo binti iyo bintulibni joogaan ka dhig suduska sii dabeedna masaladii waxaad tahdaa waa radin oo intaad radin ku samayso waxaad tidhaahdaa afartaa qori baan ugu qaybinaya waa masaladu marka hore lix bay ku dhismaysaa lixda saddex waxaa le bintulbintida midhna waxaa le bintu bintilibni labada kalena radin radintii wadadeedii mari afartaa qori u kala dhiib iyaga ahlufaradale bes haddii kalena cidda kusoo xigta ee halkaa casabada muxuu ahaa dowil arxaamta kale ah haddaad cid kale joogto abtiyaal iyo cid kale iyo cidi joogto u dhiib waxaa tada baaqigana waa casabadii cidda kusoo xigta sii hadday labadana qura yihiinna sidaa ugu qaybiyo radinna ku sameey marka madhab ahlu tansiilku wuxuu odhanayaa cidiba cidday ku timi ha lagu simo qofba qofkuu ku yimi ha lagu simo meelo yaa lagu simayaa ay isku qabtaan way jirtaan fii bacdi almasaa'il laakiin asalku aada qaacid ahaan u qaadanaysaa waa sidaa imanka tafaasiil badan inaynu kala dooni mayno laakiin qofba qofkuu ku yimi ayaad xukunkiisa siinaysaa wuxuu qaadan jiray baad siinaysaa dawil arxaamtiina insha allahu tacaala halkaasi ayaynu kaga gudbi oo iyadana intaasaa inagaga filan wixii kale tafaasiil dheer bayna la gelaysaa oo iminka aynaan u baahnayn waxaa kale oo aynaan isuguba daalinaynin berihii hore markaan dawil arxaamta arko baabkaa dawil arxaamta waxaan odhan jiray oo soomaali iyo dawil arxaam maxaa kala galay soomaali ma iyada dawil arxaam weligeed ba wax ku dhexlaysa iyada iyo soomaali iyo dawil arxaam maxaa kala galay waayo dee sooma soomaalidu waa qabaa'il inta qabiilka aad u abtirsanaysa axad ka nool yahayna weligaa dawil arxaamide iman mayso didna waxaan odhan jira oo dawil arxaam iyadaad soomaaliya wax ku dhexlaysaba laakiin iminka intii soomaalidu kala qaxday waxay caddaatay sheekadu inaanay sidaa ahayn hablihii cid kastaa guursatay afrikaan iyo caddaan cid kastaa guursatay waxay kuula imanaysaa garanwaa miidhan markaasay odhanaysaa waa waddanka gabon annaga iyo gabonna maxaana kala galay waa yaab moogta bal gabon iskanay wadato saad u gelaysaa marka dabeedna aada ogaanayso dawil arxaamtii soomaali dhexdeedana inay ka shaqaynaysaa waa markaa ilmo yar bay wadataa ilmaha yare hadduu dhinto waxa iska imanaya alkhaalu waariun man laa waaria lahu bal gaabon waa taasi meel u kaxee meel allaale manaad geysan karan maysid marka imanka siduu sidii hore maaha berigii hore waan yaabi jiro marka dawalarxaamdiyo baabkaan marayo waxaan soo ohan jiray soomaaliya iyo dawalarxaam maxaa kala galay ummadda miyaa la xaaqaya miyaan reer hebel axad ka noolayn ila soomaali waa qabaa'ile meesha abti imanayo miyaan cid kale arlada joogin qabaa'ilsha miyaa la duubaya markaa soomaali waxba kama quseeyaane baabka hoos ha u iigin waxba asha- isha aad uma gelin jirin laakiin berigii dambe umaan arka siduu sidaad mooday maaha marba iyagoo ama kuwa yaroo caraba daadahaynaya ama waxo kuwanina maxay ahaa marka meesha imkaan wax ku xukumaynoo kala fadhino waa masalan kuwo yaryaroo suuriyaan aho markaa aabbahoodna madfacii baa ku dhacay bashaar alasado ya waa soomaali sidaa moogta marka siduu sidaa moodeen maaha baabku in hoos loo yaro eego laga maarmi maayo waayo siduu sida la moodaya maaha soomaali siday ahaan jirtay waxaa isbedelay waa kala duwan yihin waa kala duwan yihin wa kullu mafquudin wakunha ushkila wa xamli lyaqiini fiiha cumila ama acmilan kale labadaba waa qoraya nusakha wa kullu mafquudin mid kastoo la waayo oo mafquud ah shaksi kasta oo mafquud ah oo la waayo iyo wa khunhaa khunhihii ushkila la ishkaalgeliyey ama ashkala ishkaal galay khunsaha mushkilka ah iyo wa xamlin uur cumila waa fii bacdi nusakh waa qorayaan oo masalan cumila fiihi waxaa lagu camal falaya alyaqiinu yaqiin baa lagu camal fali ama alyaqiinu cumila fiihi waay ama acmil bimacnaa acmilan waxaad ku camal fashaa oo ku camal fashaa alyaqiina fiihi ku camal fal taana waad odhan karta alyaqiina bay nusakhda qaarkood dabdinayaan marka adigu almuhim ujeeddadu isku mid unbay isugu imanaysaa nadmiguna jabi maayo tii la yidhaahdaba laakiin waxay noqonaysaa wuxuu inoo tilmaamay saddex baab oo kala duwan ayuu hal bayd ku jamciyey la yaabkiisa raximahu llahu tacala raxmatan waasica waana tabta uu u dhigayo intuba wa isshabahaan wax yaryar bay ku kala duwan yihin waa baabu miiraahi lmafquud walkhunha almushkil iyo walxamli waa saddexdaa saddexdiiba hal bayd buu isugu keenay markaa shaksiga mafquudka ah waa cid la waayey oo laa yuclamu khabaruhu ama wajuhila khabaruhu bimowtin waxayaa oo laga jaahil noqday geri iyo nolol ama aan la ogeyn geeridiisa iyo noloshiisa midnaba mafquud kaasaa la yidhaahdaa waa shaksi la waayey waxa weeye meel allaaliya meelu jaan iyo cirib dhigayna lala-yahay miyuu dhintay mise ma dhiman way dhici kartaa meesha lagu waayey meel geeri loo filaan u ah sida doon uu raacay oo qarqoontay ama waxa weeye dagaal meel lagu galay oo dabeedna la waayey raq iyo ruux way dhici kartaa meeshu geeri loo filaan inay u tahay inaanay u ahaynna waa suure oo ninkii dhammaaba la waayo haddii doono jinkuba ha afduubay qaar jin afduubayna waa jiraane oo cinda salaf iyo waqtiyada qaarkood la arkay markaa shaksigii markaad raqiyo ruuxba weydo maxaa la yeelayaa masalada ugu fiicani cinda ahlilcilmi markaynu rabno hadalka inaynu ururino arrintaa iyada ah waxaa loo daynayaa biijtihaadi alxaakim xaakimka ijtihaadkiisa muddo go-an oo la odhanayo ama afar sano ayaa loo kaadinayaa ilowba ilow ama la odhanaya cumrulqaalib baa la sugayaa kullu hada laysa bisaxiix marka waxa weeya dhammaantood sidooda uma idlaaqno sax uma aha qaarkood waxay kala qaadeen in waxa weeyaan meesha haddii lagu waayey meel loo filaan u ah geeri ay tahayna afar bilood afar sano in la sugo haddii kalena cumrulqaalib waxaba marka laysku soo ururiyo waa biijtihaadi alxaakim waktiga iyo technolojiyaduna way isbedelayaan imaka caalamkii oo kale kalbeledin waaxid buu noqday qof dee si kale isaga sawaaban mooyaane waxaa laga yaabaa si aan wakhtiyadii hore loo ogaan jirin oo shanta qaaradood mid ka mida ka jira aan loo heli jirin iminka dunidiiba markii internetkan iyo teknolojiyadan casriga a la helay waa ka beledin waaxid oo waliba marka la doono maqliya muuqaal la isku arkayo haddaad idaacaadka iyo tiifiyada iyo waxa weeyaan baraha bulshada ku wada xidhiidhiya meel kasta ku sii dayso oo ta waa qofkaa raqiya ruux ciddii haysaay waxaa laga yaabaa hadduu jiro uun in wakhti kooban lagu ogaan karo waa suure kuwa innaga inaga dambeeyaana inay helaanba tiknolojiyad gebigeedaba halkan iyagoo fadhiya dhulkaba ay ku ifiyaan oo markaad doonto intaad okiyaalaha indhaa u gashato aad taahid balii sugi imanka magaaladii makaan eegayaay dabeedna aad indhaha u taagtaagto aad taahid surin kaa mari maayo kaa kale baliisu xagga kale inaan ka wareejiye wax baciida ma laysa bibaciid waayo wax kastoo la istibcaadi jiray dee horteennuu yimi marka maxaa diidaya in la helo qalab yaroo aad arradaba suryooyinkeed iyo guryahaba ku dhex eegto macnaha dunidii si kale isaga socotaa dhinac kale u guurta marka runtii in la xadido la yidhaahdo waa sida adoo casrigaaga eegaya waxa ka habboon in la qaato qowlka ahlulcilmiga qolada tidhi war biijtihaadi alxaakim xaakimkaas jooga marba casrigiisa iyo wakhtigiisa iyo qofka goobta lagu waayo iyo siday tahay isagoo ha ka ijtihaado qaadiga ha loo geeyo oo qaadigu ha yidhaahdo qofku muxuu ahaa intuu leekaa siduu ahaa waka qaabkeeda ha eego kuwo badanoo iminka xitaa beledkeenna wakhtiyada inkastaanay aada u badnayn oo lafdiga badan waxay kusoo dhuumanayaan dhowaan xitaa waxaan ogaa rag inta mafquud laga dhigay oo gabadhoodii xitaa la guursaday iska yimi maalmo dhoweyd wuu yidhi meelba maan jirine waxaan iska jiray meel hiblaayo qaarkood wixii berigii loo diray bi'sat ilcajala nooceedii oo kale wixii berigii hore lagu ogaa isagoo wada buu keenay dhowr iyo labaatan sano ka hor masa war waa sidee maa intii unbaan ku maqnaaya maxaad ku maqnay waa la yaab moogta uu iska yimi oo reerkiiba markaasay yaabeen gabadhii oo intanoo caruura leh oo wadaad kale iska ag fadhiyo walaalkii ah weliba haatan reer shiishana uma tegina walaalkii iska ag fadhiyo yum isna halkaa kasoo qababa reerka uu iska warrama maalin dhaweyd baa la weydiinay marka waa min cajaa'ib zamaan waa iska badan taha marka in la daabid rasmiya la siiya waxaa ka fiican in marba xaakimka loo daayo xaaladdaa isagoo ha qiimeeye iyo watiga uu jooga marka bijtihaad alxaakim waxaana ku xidhmaya mafquudka isagu wuxuu dhaxlayo iyo isaga in la dhaxlayo labada qodoba way ku xidhmayaan marka isagu intaa uu mafquud yahay wixii waxa weeye loo dhigay sida saxda a dhaxli maayo horta waa loo dhigayaa inta uu maqan yahay cidduu dhaxlayay kal xayaati baa loola dhaqmaya laakiin la siin maayo ee waa koruhay soo mobilku ma yaada koruhay sheekadu waa koruhay oo qofku isagu dhexlayay qadarka uu ka dhaxlayo hadduu mundabid yahay oo wax iska go-an yahay sida walaalli umoo kale inuu yahay dadka kalena la xanibi maayo isna intiisa halkaasaa la dhigaya waa koruhay hadduu nolol ku yimaadana ama ay caddaato yoomkii inuu noolaana oo intaa kadib dhintayna isagaa leh haddii la kala garan waayana ciddii horaa loo celinaya shaki waxba lagu siin maayo shaki waxba lagu siin maayo taasi waa qodob haddii waxa weeye ciduu xijaabayaa ay joogtana oo u ridayaana waxba la siin maayo cidduu ridayo waxba la siin maayo koru hayduu ku jirayaa cidduu kalena markaa taa uu yahdo miyaa wax lay siinayn maxaa wax lagu siiya bilahi hebel nool yahay hadduu nool yahay maadaa waxbaba leh hadday la joogto cid mar kastaba wax dhexlaysa laakiin uu nuqsaan gelinayaana inta yar baa la siinaya waxaa la odhanayaa hadduu joogana dee wuu ku cawarayaao waad yaraysanaysaao intaasaad qaadanaysaa hadduu dhintayna intaa ka badan baad leedahay marka inta la hubaabaanu ku siinayna marka sidaa uu leeyahay yaqiintaa lagu dhaqmayaa mar layba yaqiintaa lagu dhaqmaya cidduu ridayo waxba la siin maayo cidduu nuqsaaminayo inta yar baa la siinaya ciddaanu waxba yeelaynin wixiidoo kaamila baa la siinaya ila waxba kama quseeyaan hadduu nool yahay hadduu dhintay wakhunha ashkala ama ushkila waxa weeye khunhihii la ishkaal geliye mushkilka ahaa ama arintiisu kala caddaan weyday waa marka uu labadii aaladoodba yeesho labadabana ka kaajayo ee haatan mid qura aanu kaadida u isticmaalayn waxa weeye mid haatan xayd ka imanaya iyo wax gaar ahina aanay jirin adigu almuhim mar haddii xaaladdu kala bixi weydo labada meeloodba waa isku mid waxba laga fahmi maayo labaduba waa shaqaynaya mar hadday noocaa noqoto ama labadii aaladoodba ma lehe meel yar oo daloosho kaadidu ka imanaysuun buu leeyahy oo aan labadii aaladood midnaba shabihin xaaladda noocaasiya waa mushkil waana cudur ka mida cudurrada bani aadamka ku dhaca ayuu xisaaban yahay haddii la helayo in qalliin loo sameeyo oo tiknolojiyadan casrigaa iminka unugyadiisa inta dhinacay u badan yihiin la xoojiyo qalliin loo sameeyo dhibaata kuma jirto waayo waa cudur qof caadiyaba inuu qalliin isku sameeyo uu dhinac kale u guurayo ay xaaraam tahay laakiin qofkan dhibanaha ah waayo de wuu fantaysan yahay dhibaata u dhan safkii kula geli maayo salaada meel gaaruu ku tukanaya halkaa dambe istaag wey raggana ha ku biirin dumarkana ha ku biirin allah ku yaqaane almeena sidaa ahayn maadaamuu sidaa yahay oo markuu ku soo ag istaagaad soonaysa toro armuu gabadh yahay aba xaggaa iga duru maadaamuu noocaa yahay waxa weeyaan dhakhtarrada in la geeyo la yahdo labada dhinac dhinacuu u badan yahay oo dabeedna qalliin iyo hawla loo sameeyaa dhibaata kuma jirto waayo waa cudur dee in laga zuuliyo loo baahan yahy qofkii dacalnaba maahe cid ma guursan karo isaga la guursan maayo meeluu gelaya la garan maayo waa waa laba ka dhexeeye ka noocaasi a haddii arrinkiisu kala bixi waa ama uu dhintaba oo isagoo yarbaabuu dhintay intaanu xaaladiisiba kala caddaan maxaa la yeelaya ahlulcilmigu waa masalada si badan bay isugu hayaan qolo tidhi waxa weeye inta lahubaa la siinayaa lab iyo dhadig marba kaynu ka dhigno waxa weeye inta la hubo wey hadduu xaalad xaalaadka ka mid a dhacayo marka lab laga dhigo ama dhadig laga dhigo waxba siin mayno waxa weye inta la hubuun baa la siinaya hadduu labada xaalaba wax ku dhaxalaya mid yaraysanaya tuu yaraysanayaa la siinaya hadday isku mid yihiin sida walaalkii hooyo kale oo lab iyo dhadig iyo khunsa waa isku mid wixii soo kaamila la siinaya marka marleyba inta la huba yaqiintaa lagula dhaqmaya khunsuhuna wuxuu ka suuragel yahay waa jihat lbunuwa iyo jihat lukhuwa walcumuuma waa asalkeedaba waa bunuwada iyo nasabka wuxuu galaa jihadan loo yaqaano xawaashiyu nasabka labadaasunbuu galaa asalna noqon maayo de hadduu asal noqdo de waa kaa tarmayba ama awow ama ayeeyo hadduu waxaa noqdo de ma hadal baa jira soo kaa dhalay laakiin waa in khunsu wuxuu noqonayaa ama waa ubadaad dhashay ayaa mid baloobaya ama waa walaalka ama waa adeeriya eedda loo kara garan waah waa xagganun weeye oo marka lagu yahdo aabbaha kan la dhashay muxuu aha ayaad odhanaysa alla yaqaana inagu garan mayno marka isagana waxaa lagula dhaqmayaa yaqiinta inta la hubo cidduu ridayo waxba la siin maayo waxa weeye isaga waxba la siin maayo hadduu xaalaadka xaalaad ka mida dhacayo bal intuu inuu kala caddaanayo haddaa xaaladii kala caddaanshiyaha laga quustay maxaa la yeelayaa madaahibta qaarkoodna boqolkiiba shan iyo toddobaatan bay siiyaan sida xanaabilada shaaficiyadoo kalena waxay yidhaahdaan ilaamaa intay ka heshiinayaan annagu waxba siin mayno iyagu way ka istaagaanba haddii qofkii masalan isagoo yaroo khunso abuu dhintay labna waxbuu ku dhaxlayaa dhadigna waxbuu ku dhaxlayaa laakiin mid buu u badan yahay maxaa la yeelaya xanaabiladu waxay leeyiin laba ka dhexeeya waxa lagu siiyo boqolkiiba shan iyo toddobaatan boqolkiiba boqolna yaan laga dhigin kii halkuu boqolkiiba konton qaadanaya midna boqolkiiba boqol hal la kala baro shan iyo toddobaatan laga dhigo shaaficiyaduna waxay leeyiin inta lahubaanu siinayna inta kalena koruhay baanu odhanayna ilaahay ka heshiiyaan kuwa isugu yimi ila isagii dhimay ama ay u tanaasulaan oo yidhaahdaan iska siiya sulxi oo aanu wax ku siino mooyaane waxba kala siin mayno koru hay baanu ka dhigaynaa bay leeyihin ha isku xanibnaadeen iyagoonbaa danu heshiinay xamliga laftiisa xamliga laftiisa waxa weeye haddii gabadhii iyadoo uur le laga dhinto oo uurkaasi masalan ka wax dhaxlaya yahay ama waxba dhaxli maayo uurku dhaxal ma laha eh xamliga lagu sheegaya mar kastaba inuu waaris yahay hamoodin ama dhaxalba ma laha eh dhaxalka dadka dhaxlaya buu saamayn ku yeelanaya oo isagu masalan dhaxal ma leh uurkaa yari dhaxal ma leh laakiin dadka wax dhaxlaya ayuu qaarkood saamaynaya xaaladdu hadday sidaa noqoto waxa weeye arrinta wixii la hubana sidii masaa'ilkii horeo kale hawsha waa la gelayaa wixii shaki galana kor baa loo haynayaa ilaa inta ilmuhu soo baxayo macnaha sharciga islaamku wuxuu ilaalinayaa dadkan jooga ee nool iyo xamliga labadaba xuquuqdoodii buu ilaalinaya oo dhinac qura la rajixi maayo oo haddaad tidhaahid waar uur lahaanina inoo qaybiya hantida maxaa uur yar laga sugaya de adigii unbaa isdoorbiday innagu biil baynu u baahannahay waa yaabanahay inoo qaybiya waxeen aduunbaa israjaxay haddaad tidhaahid qofnaba shilin la siin maayana ilaa inta uurkaasi ka dhalanayana dee uurkii baad rajaxday ummaddii kale maad tixgelin dadkiina biil bay u baahan yihin oo intaa yare looga dhintay baabay eeganayaan waxay leeyihiin waaraan wax sii qaadanno dhaxalka iyaga ka go'a sharcigu isagoo taa ilaalinaya labada dhinacba waa tixgeliyey si aan uurkiina u qadin dadkan waxa weeyaan noole iyagoo aan uurka ahaynee tubanina aanay cidlo ugu dhicin ayaa waxaa la sameeyey in la yidhaahdo qofkii uurkaasi qadinayow ee uu saamaynayow ee uu meesha ka saarayo midh lagu siin maayo ilaa intuu kortu aanu ka hubsanayno inuu nolol ku dhasho qofkuu nuqsaan gelinayaayow inta yar baanu ku siinaynaa ee nuqsaanta inta kale kor baanu u haynaynaa bal ilaa intuu dhalanayo qofka aanu waxba yeelayno hadduu dhashiyo hadduu bakti kusoo dhacaba aanu waxba yeelayno adiga cidi ku-xanibi maysa waxaaga waa lagu siinaya manaa waa sidii kuwii hore saasaa loo gelaya uurkuna shardi maaha inuu isagu wax yeeshee waxaa dhici karta inuu cid kale saamaynayo sida masalan in waxa weeye islaan masalan laba wiil leh inuu labadiidii labadeedii wiil mid ahaan dhinto ama wiil iyo gabadh ba leh ayaa gabadhii dhimatay ama laba wiil baa mid dhintay wiil baa meesha ku hadhay iyo hooyadii islaan aayadood ah odaygii aabbahood ahaana soomaali dhaweyd buu dhintay islaan aayadood caruurta ahayna uur bay leedahay uurkaasi dhaxal yeelan maayo oo bahibah ma dhaxasho oo bahdan maanta waxaa jooga wiil labbaa jooga shaqiiq maydka la ah marka waxba dhaxli maayo ilmaha aayadiisida uurkaasi waxba dhaxli maayo laakiin wuxuu saamaynayaa hooyada hooyadu walaalo tacaduday ku noqonaya oo haddii uurkaasi dhasho wiilkan hooyada la joogay wax la dhaxlanaya wiilkoodii inanbaheedkii ahaa dhintay hooyadii walaalo tacaduday bay noqonayaan kaa yaree uurkee dhashay iyo kan ay dhashay iyadu marka hooyadii sudus bay tegaysaa fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudus hadduu uurkaasi dhalan waayana oo bakti noqdana hooyadii ulus bay leedahay kanina ulutaanka hadhay buu casaba ku qaadanay marka uurka laguu sheegayaa shardi ma aha inuu dhaxal leeyahay ee uurka waxa shardi ah inuu dhaxalka saamayn ku yeelanayo muhiimaddu waa intaasu waa inuu dhaxalkan saamaynayo aada u taagan tahay ee macnaheedu ma aha uur wax dhaxlaya oo qura hadduu uurku saamayn dhaxalka ku yeelanayo yuctabar masaa'ilkaana sidaa sheikhu u khulaaseeyey intaasaynu iskaga dhaafaynaa waayo mid kastoo ka mid a haddaynu isku furfurno wakhti bay inaga qaadanaysaa si aanay markaa wakhti inooga ridin inteedaasaynu ku dhaafaynaa halkanna wuxuu ka gudagalay baabu miiraasi alqarqa wa naxwihim kuwii qarqoomay maanshooday macnaha waa waa mancu miya macnaa mawtuhum ciddii laga markaa jaahil noqday geeridooda canaa kayfiyadeeda iyo qaabkeeda ciddii laga jaahil noqday qaabkay u dhinteen kuwaasi baa la yidhaahdaa waa la hubaa inay dhinteen oo mafquud maaha laakiin kayfiyadoodii ay u kala horeeyeen ay u kala dambeeyeen baan la garanaya saddex maydoo meel yaalluun baa loo yimi iyo wax la mid a wuxuu yidhi wain yamud jamcun bishayin kalgaraq walam yakun yuclamu caynu man sabaq falaa tuwarith bacdahum min bacdin wabituraai lisiwaahum faqdi wain yamud haddii uu dhinto jamcun jamac haddii ay dhintaan ay mutawaarisuun isdhaxlaya jamac isdhaxlaya haddii ay dhintaan bishayin shayna ay ku dhintaan oo shay ay sababsadaan shaygaasiyoo kalqaraq sida qarqoomis doontii la qarqoontay iyo wixii la mid oo kale ah ama madfac ku wada dhacay ama gaadhigii la gadoomay macnaa bixaadisin camal jamiica kalxaraq saaxibu raxbiyana waa kii sidaa lahaa wain yamud qowmu bihadmin aw araq aw xaadisin camal jamiica kalxaraq buu haddii qola ay ku dhintaan meel ku duntay ama gubasho iyo waxa weeye qarqoomis iyo xaadis camimay oo hal mar dam ka siiyey hadday ku dhintaan oo walam yakun aanu ahayn yuclamu mid la og yahay caynu man sabaq caynta hormartayna aan la garanayn kooda geeridiisu horraysayna aan la garanayn mid hor dhintayna la garan maayo falaa tuwarih ha dhaxal siinin bacdahum qaarkood min bacdin qaarba qaarka kale ha dhaxal siinin wa bituraai dhaxalkana lisiwaahum cid aan iyaga ahayn faqdi u xukun dhaxalkana cid aan iyaga ahayn u xukun mid kastaba dhaxalkiisa iyaga ha isdhaxalsiina cid kale uxukun hadday laba isdhalay iyo laba isqaba iyo cidday yihiinba labadooda dhaxal ha dhex marinin qofba sidiisa cidda kale dhexlaysa u xukunoo sii waa waadix baan filaya waxa weeye haddii la kala garan waayo kooda horey ila shuruudii maxaa ka mid ahayd taxaququ xayaati alwaari bacda almowti almuwarih inay dhabowdo walow xukmanba ha noqotee hadday doonto xukun ahaanba ha noqotee oo sida uurkaasoo kale xukun ahaanba ha noqotee in waxa weeye ka wax dhaxlayaa noloshiisu waa inay jirtaa hadday doonto xukmi ahaanba ha u jirto oo markaa biyo uurka ku jirayba ha noqdo waa inay jirtaa markaa uu muwarisku dhintay dabadii qof jira waa inuu yahay laakiin haddaad horeyn iyo dambayn kala garan weydo oo gaadhigii waa la gadoomay saddexdiba iyagoo maydahunbaad u timi haddii la doono maalin iyo lababa lama ogeyne muddo kadib baaba la ogaado markaasaa maydkoodii la tolobkeebaa hor dhintay waxa weeyaan ma d n a baa laga qaadi iyo waxbaa la baadi sida technolojiyadda casriga ah iminka wax ka faa'iidayso ma halkaasi haddii la helayo oo wax cad la helayo taasi waa masalo kale sida uu masalan wadaad kale aharu taqniyat alxadiisa fi lkhilaaf alfiqiy doctor hishaam sida uu tilmaamayo kale haddii technolojiyaddu dee casriga wax keento oo iyagu yidhaahdaan inta saacay kala horreeyeen baanu garanaynaa markaanu midka saa u eegno taasi waa sheeko kale oo wax lagu dhaqmi karayaa yimaado maadaama axkaamta lagu dhiso yaqiin iyo dani qaaliba haddaynu taa helno waa sheeko kale berigeeda laakiin iminka maadaabaynaan garanaynin midna mid dhaxal siin mayno midna mid dhaxal siin mayno qof kastaba ciddiisa kalun baynu siinaynaa taasina waa iska waadix adigu shan suura yeelataa laakiin waxba suwarteedana iminka sii dhexgeli mayne nuxurku waa intaasu hada wma awradnaa hada wma awradtuhu kifaaya lidaalib اlfani wadilcinaaya waqad qadad abyaatuha inay cashar مع مئة مثل غلائد الدرر والحمد لله على التمام ثم صلاته مع السلام على النبي المصطفى المختار وآله وصحبه الأظهار أبرار بيغر أنا أظهار بيغر وصحبه إنك صحك أن بنا أبرار شرح قرأي أن وحي هذا كاس waa ishaara ilaa maa taqadam waxaa soo hormaray kaasi soo hormaray aynu soo wadnay iyo wamaakii awratu ay iyo wafimaa awratu iyo wixii aan ku soo dhex arooriyey kaas macnaha kaa soo hormaray iyo wama iyo wafimaa iyo shaygii aan ku soo dhex awratu arooriyey iyo wamaa awratu iyo wixii aan ku soo dhex arooriyey kifaaya baa ku sugan ku filaashiyo wey haadaa kaas oo ah wixii soo hormaray iyo wamaa awratuhu iyo wafimaa awratuhu wixii aan ku soo markaa arooriyey ay fii hadihi almanduuma kifaayatun baa ku sugan kifaayo filaanshiyo ayaa ku sugan ayay ugu sugan tahay liaalib lcilmi bay ugu sugan tahay aalibulcilmiga kifaaya ugu sugan liaalib lfani fanigan cidda dalbaysa fanigan mawaarista iyo irtiga cidda dalbaysa kifaaya ugu filan iyo wadil cinaaya kii danaynta u saaxiibka ahaa shaksiga danaynta u saaxiibka ah iyo daalibulfanni cilmi lfaraa'id qofka raba filaanshiyo way markaa ugu filan tahay masalada iyada ah waqad qadat waxay noqotay abyaatuhaa baydadkeedu inay cashar labiyo toban weeye boqol xalee labiyo toban maca miatin boqolle jirkiina lala qabo waqad qadat way noqotay abyaatuhaa inay cashar labiyo toban maca miatin boqolna lala qabo macnaha boqol iyo labiyo toban bay noqotay oo mila qaraa'idi durar taasiyoo luulka kiisa waaweyn oo kale macnaha durarku waa luulkiye luulka markaa sidiisoo kale loo taxay iyadoo luulka sidiisoo kale u taxan walxamdu lilaahi mahad allah iskale cala tamaami dhammaystiranka allah ku mahadsan uma intaa kadib salaatuhu ammaantiisa oo maca salaami nabadgelyo lala qabaana cala nebiyi nebi korkii ha noqoto almustafaa ee la doortay oo la saafi yeelay masalan min bayna rusul rususha dhexdeeda almukhtaari ee la doortay ee min bayna alanaan ba laga doortay oo khalqigaba dhexdiisa laga doortay wa aalihi ay wa calaa aalihi ehelkiisa korkiisii ha noqoto iyo wa saxbihi saxaabadiisii al abraari baarayaasha ahaa korkooda ha noqoto insha allahu tacaala halkaasi ayay ku gabagabowday iyadoo maanta ah sida aynu ku wadno kowdii jumaadu lwal kun iyo afar boqol iyo soddon iyo sagaalka sosaama markaasi maanta in sha allahu tacaala oo khamiis ah halkaasi bay markaa uu inoogu dhammaadeen nadmigu kolley wakhtigoo inagu koobnaa kitaabka xaqiisa maynaan siin nushadanaynu hayno lafteeduna waxoogaa akhdaadeeda iska badnayd innaga lafteenna deg dega oo ka qayb qaadanayay kolley akhdaa way imanaysay waayo markaad shaygu ka fiirsanayso ee wakhtigiisu inta kugu filanun aad ka qaadanayso in yar iyo in badanba ayay fiican tahay lakiin markay macno deg dega noqoto mawduucuna mawduuc weyn yahay cidda kusoo hor fadhidana aad rabto inaad mustawayaashooda ilaaliso waa laga yaabaa si badan in arrinta sidii loo rabay aanay u dhicin marka ilaahi subxaana wa tacaala wixii aynu ku gefnay markaa haynaga dhaafo wixii aynu sugnayna ilaahay subxaana wa tacaala dhammaanteenba ashar haynaga siiyo hana ina fahansiiyo oo cilmiga naafica ah allah ha inoo furo wakhtiyada qaarkood markaan dhigayo baabka faraa'idka waxaan odhan jiray ilaa qofku uu itqaaniyo oo hagaajiyo u ijaasayn maayo hawshaa u fasaxi maayo marka uu ila yimaado isagoo hagaajiyay uun baan u fasaxaya runtii dalabada qaarkood oo khayr allaha siiya ka markaa ka intifaacay kelmaddaah oo markii dambe iminka laga yaabo aniga inay gaga xariibsan yihiin baabka sidaan ku dareemayo na way jiraan laakiin waxba idinka saa idin odhan maaye maadaamoo waxa weyaan ragga qaarkoodna dee safar usoo galay waxaynu leenahay baab kitaabku waa ijaasaysan yahay marka ciddii sii gudbinaysaa maca ijaasatii waa kusii gudbin kartaa خير وناك بنقدر تجينا يا إلهينا حقا ينوسوا والله سبحانه وتعالى أعلم